nabadoon axmed colow beere oo ka mid ah waxgaradka gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka hadlay muhiimada ay leedahay in dib loo howlgeliyo warshadihii dalka uu lahaan jiray gaar ahaan warshadihii sokorta iyo kabaha ee magaalada jowhar midaasi uu ku sheegay inay dabooli doonto baahiyaha shaqola-aanta dalka ka jirta iyo kobaca dhaqaalaha labadii warshadood oo midna ahayd snybiyas oo soo saari jirtay kobaha soo saari jirtay iyo alkurada midna ay ahayd warshadii qasabka sokorta soo saari jirtay oo guud ahaan soomaaliya laga yaqaano waa burbursan tahay waxay burbursan tahay muddo soddon sano ah aniga markaan ka dhaqan ahaan amba ka aqoonyahan ahaan markaan fiiriyane warshadaas waxaa dib hadda wadanka soomaaliya waa jirtaa wasaaradda ganacsiga warshadaha waa jirtaa oo federaalaha jirto kuwa heer istaydaa jiro wasaaradda ganacsiga amba warshadaha heer istaydaa jiro waxyaabaha marka lagu fuday karo waxaa kamid ah ugu horeeya aweel horta in abnin la helo shaqaale kaloo bersonaalka caadiga ahayo kan wado cagafta waxa soo qaadayso iyo kan midda beerta falayso iyo midka warshada ka shaqeeyahaya iyo midka kormeeraha guuda iyo midda kaabaha midka kaaba isna iyo midka kaaba kurbada e waxyaabihii shaqeeyahayo shan boqol ka badnaay shaqaaleyadoo shan boqol ka badnaay oo ku tiirsanaa iyagan carruurtooda ay kula tiirsanaayeen iyo malaayiinta kale oo markii amba beerta la waraabihayey amba dhinacyo badan laga taabahayey ama beerta qashinkeeda la buufihayey amba la jafayey intaasoo dhan ka shaqeey waa ku tiirsanaayeen marka marag ma doonto waaye inta u dhibaatootay oo soddonkii sano u dhibaatootay xisaab male dad hadda weli waayeelahoo muga sanadkooda toddobaatan sano marayo ayagoo warshida ka shaqeyhayo oo qasabkii la shiiday sokorta miintada cabaayo kusoo argagaxayo kusoo fadhiisaayo ma dhowa dhinaca kale nabadoon axmed ayaa sheegay in dad badan ay ku tiirsanaayeen warshadaasi isagoo hay-adaha caalamka ka codsaday in la maalgashado si loo yareeyo dhaqaale la-aanta dalka ka jirta
taas marag ma doonto waaye markii warshadaas waxaa ku tiirsanaa jira shaqaalo markii lagu qiyaaso ugu yaraan shan boqol amba lix boqol oo gaaraya shaqaala waxaa kaloo kusii tiirsanay kuwo ayagane muruqmaal ah oo haddii qasabka amba la falaayo amba la waraabihayo amba la jafaayo intaba ka shaqeeyo ayagana malaayiin oo kale ayagana ka imaahayo tuulooyin ka imaahayo waxaa kaloo haddana lagu dadaali karaa hoo lagu samayn karaa markii amni la helo in deeqbixiyaasha caalanka iyo dadka maalgashaha iyo dhulka haddii ay yihiin ama jaamacadda carabta dad ka socda yihiin iyo haddii midooda yurub ama ama midooda africo amba wadamaka kaleo heer galbeedka wax ka socda haday yihiinba cid dhulka maalgashahaysa oo warshadaas naga maalgelihaysa oo warshadaas aniga walba hore warshada anaga ma samaysan waana loo sameeyey shirkada caalanka yimid oo sida talyaaniga ayaa noo sameeyey haddana shirkadii caalanka noo sameeyey aniga waxaan aaminsanahay si kastaba ahaatee soddon sano ayaa laga joogaa burburkii warshada sokorta ee magaalada jowhar iyadoo dad badan oo waayijoog usoo ahaa ay aaminsan yihiin haddii dib loo howlgeliyo in wax badan ay dalka ka cabi doonto